shirka caalamiga ee biyaha ee world water congress oo soo qaban qaabay ururka caalamiga ee biyaha waa shir caalami ah oo diiradda lagu saaro arrimaha la xiriira maareynta kheyraadka biyaha iyo xal u helidda caqabadaha biyaha ee heer caalami shirka sanadkan oo ka dhacaya magaalada toronto ee dalka canada wuxuu ujeedkiisu yahay sidii loo qaabeyn lahaa biyaha mustaqbalka ee looguna fikiri lahaa generationka soo socda wuxuu ujeedkiisu yahay in la mideeyo oo laisku keeno dhammaan aqoon-yahanada siyaasiyiinta farsamoyaqaanada iyo dhammaan cidda ka shaqeysa arrimaha biyaha ee ka kala socda daafaha dunida si ay uga wada hadlaan xalalka waara ee lagu maareyn karo biyaha iyadoo la tixgelinayo arrimaha waaweyn ee adduunka ka socda sida isbedelka cimilada iyo baahida loo qabo in la kordhiyo helidda biyo nadiif ah
waa tahay cabdulaahi yaa ka soo qaybgalay shirka maxayse tahay waxyaabaha ay muhiimadda u arkayaan dalalka kasoo qaybgalay
shirkan waxaa ka soo qaybgalay dhammaan xubno ka socda dowladaha caalamka ururo caalami ah maahad maacida cilmi baarista jaamacado shirkadaha waaweyn kuwa shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo khubarada madax bannaan oo ka kala yimid adduunka dacladiisa ka qaybgalayaashu waxay muhiimad gaar ah siinayaan sidii xal waara loogu heli lahaa maareynta biyaha iyagoo ay ka wada hadlayaan iyagoo laga doodayo xalalka xalka waara ee lagu maareyn karo biyaha caalamiga ay wadaagaan dowladaha iyo biyaha kaleba intuu shirka socdo waxaa la qabanayaa lixdan workshop ama aqoon isweydaarsi waxaa la qabanayaa shirar gaargaar ah ama side meetings oo oo inka badan boqol technical sessions ah waxaa kaloo la qabanayaa shirkan intuu socdo shan forum oo waaweyn oo ay ka mid tahay forumka loogu doodaya arrimaha biyaha hoos dhulka hoostiisa ku jira oo grown waterka loo yaqaano forum kale u dhexeeya warshadaha ama shirkadaha waaweyn ama utilitieska biyaha oo ka shaqeeya arrimaha biyaha caalamka oo dhan ugu dambeyntii maadaama sidaan ognahay soomaaliya ay biyo yari ka jirto ama abaaro ay ka dhacaan maxay ka faa'idi kartaa ama ay ka baran kartaa shirkan oo kale soomaaliya waxay ka baran kartaa cashar wadamada ku guuleystay maareynta kheyraadka biyaha oo runtii aada u maareeyay arrimaha abaaraha iyo fatahaadaha waxaa jira wadamo badan oo naga roob badan naga biyo badan haddana awood u yeesha inay maareeyaan inkastoo anaga qabadaheena dhanka biyaha aysan hal dhinac ahayn oo dhinacyo badan in laga fiiraya ay ugu horeyso instituushyanada ka shaqeeya ee dowliga ah awoodda ay u leeyihiin maareynta dhaqaalaha dalka uu leeyahay inuu hirgeliyo infrastructurekii ama kaabayaashii dhaqaale ee loo baahnaa ee lagu maareyn kara biyaha laakiin shirkani waxyaabaha aadka loogu soo bandhigay waxaa kamid ah farsamo ama modern technologieska oo oo runtii ka qayb qaadan kara horumarka iyo maareynta kheyraadka biyaha waxaan rajo badan ka qabaa in shirkan wixii ka soo baxa iyo shirarka kale oo lamidka ahba inaan cashar badan aan ka baran doono oo aan anaguna aan aan aan ku dayan doono wadamada ku guuleystay inay gaaraan inay biyuhu aysan dhibaato ku hayno laakiin ay ka faa'iidaystaan fursad badan baa jirta dalkeena markaa fiirisid soomaaliya berigii hore ma jirin waxaa aada u yaraa runtii farsamo yaqaanada dhanka biyaha ama dadka biyaha soo bartay ama quurada biyaha waxaa yaraa jaamacado bixiya waxaa aada u yar jaamacadaha bixiya arrimaha biyaha cilmiga biyaha iyo maareyntiisa iyo wixii la xiriira laakiin waxaan rajeynayaa in in sanadaha soo socda anagana aan qayb ka noqon doono shaping our water future in somalia insha allah waxaan ku faraxsanahay in markii ugu horeysay soddon iyo shan arday oo master dhamaystay jaamacadda ummadda oo runtii wakti badan iyo juhdi ay ku bixisay wasaaradda kheyraadka biyaha inay hadda bishan sebtember ay ka qalan jibin doonaan iyagoo bartay masters of integrated water resource management oo runtii waxyaabaha ciwaanada aadka u weyna oo loogu doodaa shirkan ay qaybka sidii biyaha loo maareyn lahaa si wada jir ah hadday noqon lahayd biyaha oo national boundaries ku jiro ama kuwa oo transboundariga loo yaqaanaba marka waxaan rajeynaya in fursadahaas dhalinyaradaas tirada badan leh oo soo baxday kuwa soo bixin doonaba inay ka qayb qaadan doonaan maareynta kheyraadka biyaha dalkeena rajeynayana inay yaraadaan fatahaadaha abaaraha nagu soo noqda biyuhu anagu aad bay noogu yaryihiin runtii waana ceeb inay nagu fatahaan sanad kasta waana ceeb haddana isla sanadkii gudihiisana abaare iyo iyo fatahaad baan u dhexeyno waxaan rajeynayaa in mustaqbalka biyaha soomaaliya ay noqon doonaan kuwa si fiican loo maareeyey instituushanada ka shaqeeyana ay awood u yeelan doonaan dhammaan dadka daneeya biyahana ay runtii ka qayb qaadan doonaan in biyahaasi tayo i tiraba in la dhowro amasantahay